waa mahadsan tahay jamaal kheyr subuq uu ka dhacay gudaha degmada afgooye waxaana lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa bankarasta waxaa daraha geystay qofis miidaamiye oo watay gaarid nooca loo yaqaan noohada waxaa la xaqiijiyey in halas yar uu ku dhaawacmo qaraxa oo ahaa ismidaamin islamarkaana lala beegsaday kolayo gaadiid maray gudaha degmada afgooye gaar ahaan halka loo yaqaano argada ciidamada kalaxa la beegto waxay ahaayeen kuwa bankarasta oo ganacsi iyo ciidamada dowladda soomaaliya ma tababara gaashaanla dhexe nuur khayir oo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee booliska soomaaliya waxa uu sheegay v o a in qaraxa khasaarihiisa uu yahay dhaawac hal qof intay og yihiin islamarkaana meel dad aysan joogin qaraxuu ka dhacay wuxuu xusay inay jiri karaysa in khasaare meelo furto qaraxu maadaama uu saameyntiisu bulantaa laakiin intay og yihiin hal qof ayuu ku sheegay jamaal dhaawaca qaraxani ka dhashay oo ka dhacay gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose marka ciidamada la weeraray waxaad ku sheegtay kuwo ciidanka dowladda soomaaliya taageera ma waxa ay yihiin ciidamo ajaanib ah oo weerarka lala beegsaday haddii aadse og tahay qofka dhaawacmay ma ciidanka ayuu ka tirsanaa mise qof kale oo meesha ka agdhow buu ahaa
ciidamada qaraxa lala beegsaday ee bankaraf waa ciidamo tababara ama gacansiiya ciidamada soomaaliya waana ciidamo dowladda maraykanka ama hay-adaha amni ee maraykanka kamida kuwaasoo tababara ciidamada dowladda soomaaliya hay-adan bankraft la yidhaahdo waxayna xarumo ku leedahay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan balidoogle iyo meelo kale qofka dhaawacme waa askari ka tirsan gaadiidka qaraxa la beegsaday kamid ahaa qofka dhaawac sida ay sheegayaan ilawareedyo kuwa amniga kusugan degmada afgooye qaraxa khasaarihiisa ee lala beegsaday kolayada gaadiidkana halkaas qof ayaa ka dhaawacmay sida uu sheegay sargaalka ka tirsan ciidamada daraawiishta nuur khayir gaashaanla dhexe oo gobolka shabeellada hoose ka howlgala gaar ahaan degmada afgooye marka khasaaruhu waa intaa waxaana qofka dhaawacme uu ka mid ahaa sooyada gaadiidka qaraxa lala beegsaday hadda xaaladdu waa sidee marka marka la fiiriyo marka qaraxuu dhacay iyo wixii markaa kadib dhacay hadda waa sidee xaaladda
dadka deegaanka oo la hadla waxay ii sheegeen in xaaladdu ay caadi kusoo laabatay ciidamadii halkaa marayana ay howshoodii caadiga ahayd ama socdaalkooda ay sii wateen gaari qarxay marka laga yimaado iyo cabsida dadkuna hadda kusoo laabatay dadku ay ka dukaamaysanayaan degmada afgooya gudaheeda waxau ii sheegay sargaalkan booliska ka tirsan ciidanka soomaaliya in hadda xaaladda guud ahaan degmada afgooya kusoo laabatay si caadi islamarkaana dadku ay u diyaargaroobayaan afurkii iyo dukaameysiga caadiga ahaa wax intaa ka badan hataysan jirin marka laga reebo qaraxa dhacay xaaladuna hadda si caadi ay kusoo laabatay jamaal ugu dambeyn cabdiqaadir waxaa jirtay in sidoo kale warar aynu helayn ay sheegayeen in weerar kale uu isna shalay gelinkii dambe ka dhacay isla duleedka magaalada muqdisho waddada muqdisho iyo afgoy isku xirtaa bal haddaad faahfaahin ka hayso isagaasi qaraxa isaga ah weerarkaas shalay gelinkii dambe ka dhacay waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay al-shabaab oo sheegay in fadhiisin ciidamadu ay ku sugnaayeen oo duleedka muqdisho iyo afgooyo xariirisa ay ku qaadeen weeraradan iyo dulalka qorshaysan ee dhacayana waxay kusoo deegmayaan xilli bisha barakeysan ee ramadaan lagu geli jiro gaar ahaan hay-adaha amniga soomaaliyana ay ku olaynaya waxkaqabashada ammaanka guud ahaan gaar ahaana muqdisho iyo hareeraheeda amniga magaalada aad ayaa loo adkeeyey ciidamo oo uxil saaran xasilinta magaalada ayaa ka howlgelayay sidoo kale ciidamada booliska nabadsugidda iyo kuwa milatariga iyo ciidanka asmuuso meelo ka baxsan magaalada ayay fadhiisimo ka samaysteen waxaana si gaara wadada xariirisa muqdisho afgooye roondo ka sameeya ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka oo guuto gaara loo saaray xaqiijinta amniga wadadaasi dilalkan iyo qaraxyada waxaa dhacay oo dhanna waxay imaanaysaa xilli dowladdu ay aada ugu mashquulsan tahay xaqiijinta amniga magaalada iyo guud ahaan gobolada ku dhow magaalada gobolka banaadir oo ay ka mid tahay degmada afgo ee gobolka shabeellada hoose jamaal waad mahadsan tahay cabdiqaadir kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle oo qarax ka dhacay degmada afgooye faahfaahin inaga siinayay halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a